asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenii murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee haddii eebba idmahayo hadba dhinaca u dhacda ama sida ay u jinjeersato aanula soo gudbinno afkeenna hooyo annaga oo cudbaha iyo dhidibada iyo kadhowyadaba u adkaynayna haddii eebba idmahayo xubinteenna murtida maantina waxay ku saabsan tahay waxaa la yidhi waxaa jiray nin caaqil ah ninkaas oo ahaa nin dabeecad wanaagsan kaasoo ahaa mid aan dadka ku xadgudbin qadfin macangeg ahayn ahaana haddii eebba idmahayo taliya qaybeed markaan ku leeyahay taliya qaybeed macnaha ummaddii uu ku dhex noolaa ayaa qaybo badanoo ka midii wax ka dhegaysan jireen waayaha adduun waxay soo gurguurtaanba dee isbeddel waa ku dhacaa waagii dambe ayaa dadkii uu ku dhex jiray waxay noqdeen dad aad iyo aad u qallafsan hadday dadkii dad aad iyo aad qallafsan noqdeen oo ay noqdeen dad isdayn waayey dad isxan dad iscuna dad isdhaca dad isasira dad isdila dad isgaada dad maaragtay aad iyo aad isminjo xaabiya aad iyo aadna qonofka iyo janafka iyo jilaafada aan isaga turin ayay noqdeen dadkii iyaga ahaa ee uu ka taliya qaybeedka ama uu ku dhex jiray ama uu odayga u ahaa ama aqilka u ahaa ayaa waxay noqdeen kuwa geesale kuwaasoo aan isaga turin geeska amaba bayda isla dhaca ama kalxanta isugu faana marka ay noqdeen dad nooca oo aan isu nixin maaragtay majaxanjaxayaalla u badan ama dantaa xurubsigu aad iyo aad ugu badan yahay ayuu ninka laf waxaa ku dhacay isbeddel waa tii mahmah soomaaliyeed ay ahayd haddii eebba eedmahayo riti xamuulkiisa waa qaadaaye xadhig maroorsan ma qaado dabeecaddii nuucaas ahayd ayaa ku dhacday isagiina dee wuxuu noqday mid dadkiisa ka mid ah waxa uu sameeyey inuu isaga laftiisii geeso iyo micyo iyo haraati intaa la soo baxo uuna noqdo mid haddii eebba idmahayo daralowga darabudhlaha iyo darqadaadka ama haddii eebba idmahayo darashafka intaba ku daya dadka amaba haddii eebba idmahayo bahalweylo kursaa dhabku siiya marka uu qorshayaasha noocaasa yeeshay ninkii ee uu adkaaday ee uu nin ninkii lagu yaqaanay ka duwan noqday ayaa nin caaqila oo ay horey isu yaqaaneen oo socotayihii u yimid markaasuu ku yidhi hebelow nin adeerow waagii hore waxaad ahaan jirtay libaax dadyaqaana dadka barbaariya koriya ilaaliya sharfa karaamo iyo maaragtay cizi badanna ummaddiisa u hay maxaa dhacay oo isbeddelkan kugu keenay oo sida tan kuu galay waa maxay haddii eebba idmahayo aad iyo aad ayaad u fogaatay xaggee bay wax ka khaldan yihiin balniyahow noo sheeg dhibaatada jirta iyo meesha aad haddii eebba idmahayo isbeddelku ka dhacay markaasuu ku yidhi hebelow inadeerow haddii aad koox waraabayaala la nooshahay waa inaad u dhaqantaa sidaa dadkaygii ayaa isu bedelay horin waraabayaal markay horin waraabayaal isu bedeleenna aniga ayay bilaabeen inay cideystaan canjalafeeyaan haddii eebba idmahayana ay ijriimeeyaan arrimaha iyagii markay dhaceen ayaan aniguna waxaa noqday mid dhaqanka kooxda waraabayaasha ah ee uu la nool yahay leh sidaas darteed unbaa jirta e wax kaloo dheeriihi ma jiraan halkudhigga laga qoray wuxuu noqday haddaad koox waraabayaala la nooshahay waa inaad sidooda noqotaa waa inaad sidooda noqotaa taasoo noqotay halkudhig weyn aad iyo aadna dunida ugu faafay maaragtay ciladiisa iyo culayskiisana leh mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa weeye isla weyni dooraweyn bay ku hagtaa isla weyni dooraweyn bay ku dhashaa ama isla weyni dooraweyni bay ku dhashaa labadaa nooc ama saddexdaa nooc nooca doonto ayaad ugu dhawaaqi kartaa marka hore isla weynidu waaba khalad dooraweyn in lagu dhahana dee iyana waa aflagaadu marka labadoodu inayna isdhalin waa inaad ku dadaashaa marka horeba si ayna u dhicin middaa iyadiihi ayaa digniin dhadhaab ah lagaaga dhigay